habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo wararkaasi ay idinkaga imaanayeen ciidamada dowladda soomaaliya ayaa goordhoweeto ku guulaystay inay dib u riixaan al-shabaab oo weerar xoogan kusoo qaaday magaalada afgooye ee shabeellaha hoose al-shabaab ayaa la sheegay inay weerarkaasi kasoo qaadeen dhinaca koonfureed ee magaalada ilaa iyo haddama caddo khasaaraha falastiin axmed iimaan ayaa haddaba mid ka mid a dadweynaha degmadaasi ka wareysatay sida ay wax u dhaceen
abaara tobankii saaca iyo bar ee galabnimo saacadda afrikada bari xaggeena ayaa waxa dagaal uu ka bilowday dhinaca waqooyi ee magaalada bar koontarool ciidamada dowladda ay ku leeyihiin oo loo yaqaano bulofolio marka nin muddo a dagaalkii waa uu socday sida caadad ahaydna degmada afgooye beryahan dagaaladu aaday ugu soo noqnoqonayeen waxa weeye waa haddii habeen ay tahay haddii galab ay tahay inta badan wax iska caadi ahayd abaarad saacad kadib dagaalkii wuu istaagay ilaa hadda khasaare iyo waxaa hadda saas waaweyn aan maqanayn malaha lakin dagaalkii wuu istaagay hadda aaladan hadda iska caadi lahayd marka dagaalka yaa soo qaaday yu u dhexeeyay dagaalka waa waxaa soo qaaday xarakada al-shabaab waxayna kusoo qaadeen ciidamada dowladda oo barcontrol meesha ay ku lahaayeen marka khasaare ma jiraa dad rayida soo gaaray dad gaar ahaan dadka magaalada ku dhaqan iyo labada dhinac ee dagaalamayaba dadka magaalada ha abadaha wiiftada magaalada saameyn saameyn aada u weyn ay ku lahaayeen marka khasaare dhaawac iyo dhimisho oo dad rayida magaalada magaalada way jiraan xagga ciidanka hal askariya maqlaayo oo inuu ku dhaawacmay ayaga xaggoodana wax war ah oo aan naga soo gaaray hadda malaha dadka rayidka ama la ogyahay tirada dhaawaca iyo dhimashada maya maya magaalada waxaa waaye wareer badana jira marka dagaalka uu bilowday waa la kala orday dadkao dhan hangacdo baabuurkii dadkii hetaa eeyihii hetaa dameeradii wax walba waa la ordaayla magaalada kale waa la kala ordaaya marka xabaduhuna dadka waxay ugu tagayaan xaafadahooda ay ugu tegayaan marka wax cayiman oo hadda xaafad hebel iyo intaas sida kulminta intaasaa ku dhacma jiro laakiin shaksiyaad sida laisku yaqaano shaksiyaad la yaqaano sidaan aqaano hadda oo wararka ay soo gaaray oo inay ku dhaawacmeen ama ay dhinteen waa maqlay sidaan aqoonin kale inay jiraan waa iska macquul ayuuna marka wax cayiman had intaas number ania dhaawac wax dhimasho hal dhaawac intaas ogahay inay ka bad yihiin macquul ah lana xabadaha dhinaca shabaab dhinaca shabaab ay kasoo dhacayeen dhanka magaaladana xabadaha ay soo dhacayeen xilli waxay ahayd adiga tobanka saaxil dadku ay kala hoynan ahayd weliba meesha dagaalka uu ka dhacay waxay u dhowdahay suuqa weyn ay dadku aada ugu adeegtaan hadduu yahay suuqa xoolaha ama suuqi kale kudaarta suuqii dharta dharka marka ma waa saasay xaaladdu ahayd marka ma la yaqaan marka intaa dhimitaan dhacdo ma la yaqaan waa lakala ordaya dadku yahay marka hadda magaalada waa sidee ciidanka weerarka soo qaadasa xaggee aadeen magaalada hadda jawigeeda waa uu degan yahay xaaladan okay waaye hadda wax barbareen ma lahan ciidamadii kuwii jubbaynta joogay ciidamo kale dawladda u gurmaday gurmad badana gaaray oo dawladda ah marka kuwii kalena gurmadka markay maqleen nabida u gurteen kama fogaa magaalada kole ay waa ku hareereysan yihin magaalada ku hareereysan yihiin annaga afgooye adaana dhinacaas wax ciidan ah iyo naga jira malaha difaacena kan kuwaan galabta lasoo weeraray waa ciidamada difaac waa magaalada geeska fadhiya wax naga sii dambeeyo ciidan dawladeed malaha wixii kasii dambeeya shabaab le waay marka hadda bida u gurteen ay meeshooda iska joogaan wal waa lasoo xidhiya ilmo isku muuqdaan ilmo dheer iskuma jiraan xilli kasta iyo waqti kastana waa iska filmin marka maadaama marar badan ay soo noqnoqotay weeraradan al-shabaab ay degmada afgooye kusoo qaadayso dadka deegaanka saameyn intee la egay ku yeelatay dadka deegaanka saameynta u weyn hadda waxay dadku waxay bilaabeen afgooye inay ka qaxaanad afgooye in laga guura saameynta u weyn taas in afgooye laga guuro ceelasha iyo ilaa ila foore ilaa dhulkaas deexdaas deexdaas loo salgiyo marka dadku saameyn aada u weyn ay ku leedahay sababta waxaa waaye dagaal mar galab uu dhaca wuxuu dhacaya habeen hadda jimciha noogu dambeysa dagaalka ma fogeen hadda habeenka jimciha noogu dambeysay oo sideedii saaca habeennimo dagaalka ay socdeen haddana waa galab marka iska caadi waayo wax dadku marka waa la qabsadeen waa qaxan waa jira dadka magaalada waa laga buuxay cabsi badana jira leanna magaalo oo ciidan aan ka dambeyn shabaab mar walba iska soo galayaan xarumaha ee furinta kuwa ciidamada difacyada magaalada haddii mar walba ay soo weerareen marka cabsi badan iyo waa golwal badan magaalada waa jira
mid ka mid ah wuxuu ahaa kaasi dadweynaha magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo israsaaseen ay dhex martay ururka al-shabaab rag ka tirsan iyo dowladda ciidamadeeda halkaasi falastiin axmed iimaan ayuuna khadka telefoonka ugu warramay